Guddiga Fatahaadaha Maamulka Jubbaland ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qoysaskii ay saameysay fatahaada webiga Jubba kuwaasi oo ku nool degmada Afmadow. Deeqdan ayaa waxa ay ka koobneyd raashinka noocyadiisa kala duwan, bacaha roobka laga galo, doomo iyo dawooyin. Mahad Maxamed Islaam, taliyaha ciidanka daraawiishta degmada Afmadow oo lagu wareejiyay deeqdan ayaa ka warbixiyay deeqda.
bismillaahi raxmaani raxiim saaka waxaan soo gaadhay gurmad diyaarado ah oo diyaaraddii saddexaad baa hadda noo soo degtay diyaaradahaasoo wada gargaarkii dadkan ay u baahnaayeen aynu ugu baaqnay markii hore dowladanada gurmadkaasoo ah oo diyaaraduhu saaka noo wadeen oo ka kooban doonyaha biyaha lagu gudbi lahaa daawo boco iyo cunto gargaarkaasaa saakana soo gaadhay oo ka kooban saddex diyaaradood insha allahu kuwo kalena waa ka sugaynaa dowladda waxaan ballan qaadaynaa doonyahaas iyo mucaawinada diyaaraduhu ay saaka keeneen inay gacan ammaana gashaannu ballan qaadaynaa waxaannu ballan qaadaynaa dadka reer afmadow in sidii loogu talagalay aanu ugu shaqayno doonyaha loogu shaqeeyo gacan ammaanana la geliyo saasaanu ballan qaadaynaa dadka shacabka ee tabaalaysan gurmadkaas saaka la soo gaadhsiiyey waxaan naga go'an inaannu si nadiif ah oo sidii loogu talagalay ah inaan dadkii u gaadhsiino waxayna geli doontaa oonu ballan qaadaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba gacan ammaana oo si nadiifa in dadkii bulshadii heer afmadow iyo dadkii danyartaa ee barakacay inay xaafadahooda ugu kala gudbaan in doonyaha loogu shaqeeyo deeqdan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo qoysaska ku nool degmada afmadow ay wajahayaan xaalado bani aadanimo islamarkaana wax badan ka tari doonto baahiyaha ay qabaan